waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dalka soomaaliyana weli xaaladda siyaasadeed ayaa cakiran taasna waxaa u dheer xanuunka covid nteen oo mar kale ku soo labakacleeyay dalka iyadoo tiradada ay u dhimanayaan sidoo kale qaybo ka mida dalka waxaa ka dhacaya abaaro aada u baahsan oo dadka iyo xoolahaba markaasi dhibaato ku haya cilmi faarax nuurwebi waa siyaasi xildhibaan hore u ahaa guddoomiye gobol soo noqday waxa uu degan yahay magaalada bet ee gobolka west australia balse wuxuu ku maqnaa hadda wadankii waa soomaaliya muddo sanad iyo in ka badana khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaan weydiiyey bal sida uu arko xaaladda siyaasadeed iyo shirarkan waqtiga soo qaatay oo hadda la filayo haddana mar kale inay muqdisho ka dhacaan maxaad kala socotaa
de shirarkaasna runtii mudday soo jiitamayeen doorashadii dalka oo muddo dhaaftay ayaa muxuu ahay culayska ugu weyn uu yahay khilaaf hareegay oo heshiisyo dhowrahoo la gaaray runtii la fuli waayey oo de mabaadi'dii guuda doorashada laisla fahmi waayey hadday noqon lahayd september seventeen heshiiskii lagu gaaray muxuu ahaa oo arrintii dhuusamareeb looga shaqeeyey waxmarna lagu gaaray kii dambe oo baydhabo iyo kii ka horreeyey oo doorashada one man one vote oo intuba ay ahaayeen heshiisyo wada jira oo dee macruuf ahaa mar walbana waxa uun soo baxayay in xagaldaacin iyo muxuu ahaaye inaanan daacad laga ahayn dhinacay ka jirtaba marka walwalka ugu weyn oo dadka soomaaliyeed haystaa oo dee xilli adagana waa lagu jiraa cudur covida dhibaato badan dalka ku haayo maxkamadda caalamiga aad iyo dacwadii badda oo taagan siyaasadii soomaaliya oo aada moodid inaan heshiis laga ahayn marka arrimahaas runtii waa arrimaha aada iyo aada dadka soomaaliyeed walwal xoogan ugu haayo adna aada moodid in madaxdii dalka iyo goboleedyada iyo isla fahlimo la-yihiin isla qaadi la-yihiin maxkamad dastuuriya oo wax kala saarta iyo shuruuc cadcaduna aysan jirin marka calaa kulli xaal waa ummadda soomaaliyeed kolley walwal badan bay qabtaa waa gartay hadda waxaad moodaa cilmigow in beesha caalamku ay tahay midda hagaysa isu soo dhowaanshaha iyo wada hadalka waa mida beesha caalamku ma ku leedahay siyaasiyiinta soomaalida awood ay culays ku saarto haddiise ay heshiis ka gaaraan markii laysu geeyo heshiis anaa walba niyad soomaaliyeed ku imaan waxa ka soo baxa ma noqon karaan wax lasii wadi karo xasan aada ad mahadsan tahay waa runtaa horta beesha caalamku dumaayo dalkan way degan tahay meel xalal yirahay degan tahay hanti badan iyo dhaqaalo badanna way ku bixiyaan dalkana mudday muxuu ahaay ay gacanta ku hayeen oo dowladda ay wax la wadeen sababaha keenaa inay soo faragelisana waxaa u muuqata in waktigii lagu talagalay doorashaduna uu dhammaaday heshiis hadda dadka soomaaliyada ahadna aysan hadda u muuqan iyagu marka dhinacna walwal bay ka qabaan oo mas-uuliyad caalamiha saaran oo de adduunkii dhaqaalaha iyo lacagaha ugu talagalay dadkii waa heshii waayeen ayaga ceebay laftooda wejigabax ku tahay dhinaca kale waxay de walwal ka qabaan haddii arrinta faraha la galaan laftooda shaki badan ay qabaan oo waxay leeyihiin de arrin dadkii lahayba ay ku heshii waayeen fara inay iyagu gacanta la galaanna iskuma wada raacsan oo qaar badan oo iyaga kamid a waxay qabaan aan u daynon iyaga aan aan saarna bressure ayay qabaan isku soo duubo waxa waa xaqiiqo oo walwalka jira waxa waaye haddii xataa hadda heshiis la gaaro heshiiskaasu ma noqon doonaa mid kama dambaysa oo implementationkiisa dad haddaba le international community hana dhex oon iyagii israbin oon muxuu ahaa aan iska isku tala diiday oo casmaadihii madaxweynuhu fidiyey ee si aad la socoteed la diiday marka muxuu ahaa iyada laftoodu shaki badanay leedahay oo waxaa kasoo baxaa waxaa laga qabaa inayna ahayn wax la dabaqi karo ama la fuli karo sababto waa dadan is ogolayn oo dee mabaadi'dii guud isku diidano islama ogolaa doonaan ama ma fududo beri inay doorasho qabtaan ilaa waxaa dhan oo loo jeeda meesha biyo dhaca loo socdaa waa doorasho dadka lagu soo doorto xildhibaanadii iyo baarlamaanka lagu soo doorto hardanku waa noocaas oo walo waliba rabto inay awoodda iyadoo dheeraada ay yeelato marka arrintaas shakigeeda le international communityna mana ka joogi karto pressure inay oon saarto unbay awoodeedu tahay marka waa ku waana ku adag tahay waxaan soomaaliyo aysan isla rabin inay iyadu horkacdo tirada annagaa wax ka qabanayn waa gartay marka arrintan siyaasaddan cakiran hadda waxaa imanaysaa iyadoo dalka abaare ka jiraan covid nneteen dad badan ay u dhinteen oo dad la yaqaan ay ku jiraan oo siyaasiyiina dhankii ammaanka uusan wanaagsanayn marka saameyn intee la eg baa siyaasaddaas cakiran ay ku leedahay waxyaalahaas la rabay inay dowladdu wax ka qabato dabcan waa ku leedahay dowlada arrimahaas hadda cakiran oo kale oo covidka wada waa waa dhibaato guud oo jirta uu soo laba kacleeyey intii horena waa ka culus yahay waxaad moodaa dhimashadiisu waa badan tahay isaalada dadka ugu jira oo aaday u badan yihiin awoodda iyo qalab ama caafimaad oo dalka daalkana uu ku wajihi karo inuu kula tacaalayo aaday u yar tahay qalabka weliba muxuu ahay dadka muxuu ahay naafta lagu siiyaa oo aada ugu yaryahay ama tababarada dadka shaqaalaha ay qabaan haddayba wax jiraana aada u yar arintaasu marka runtii iyadoo taasu jirtaad waxaad moodaa marka in dowladuna ay qaylina gobolada laga qaylina oo hadii aan la kulmahayo hala taxadara laleeyahay laakiin waxaad moodaa dalku inuu dadku inay uga muuminsan tahay qaarkiis ama siyaasiyiintaba aan dhehe doorashada wax la yidhahdo xilligan waxay dalka in emergency low lagu soo rogo koley aniga aragtiyada ama sidaan arki jirno dowladihii hore waa dalka dadka in la badbaadiye doorashadan oo lix bilood ama afar bilood dib loo dhigaaho waxaa ka muumisan emergency low dalka lagu soo rogo hantida iyo dadka soomaaliyeed xoolahooda iyo maalkooda iyo muruqoodana loo jiheeyo in marka runtii waa dhibaato weyn waxaa kaloo iyadana barbartaallo dacwadii badda oo iyaduna hadee furmayso laba saddex maalin ka bacdi oo iyaduna ah in badii soomaaliya lagu haysto oo qeyb kamid a dhulkeeni ama xuduudihii dalkaba iyada lafteedu maanta ay hasheedii ay shaaraqan tahay oo laleeyahay iyaduna waa dhibaato kaloo jirto laakiin waxaad moodaa waxaasoo dhan waxaa uga weyn siyaasiga soomaaliga aho in muxuu ahaa arrinta doorashada laysla meel dhigo laakiin ani waxaan qabaa arrinta doorashada waxaa ka muhiimsan dhibaatooyinkan kale doorashadu haddaba waa lasoo joogay haddii bilan lagu darana wax mushkila ma laha marka waa runtii culeysyadaas waa culeysyo saameyn weyn ku wadale guud ahaan bulshada soomaaliyeed ama ay shacbigu dareemayaan in arrintu ay meel meel adag ay joogto waa garta ugu dambeynta marka wadanka hadda bilaad ku maqan tahay reer australia tahay siyaasi baa tahay wadanka waad joogtaa maxaad is leedahay dhibaatooyinkan waa looga bixi karaa maxaad is leedahay xalku waayahay hadday noqoto arrimaha covidka iyo khilaafaadka dhanka doorashooyinka ah oo jira rajadaada guud ee dalka iyo sidaad u aragtidiisada wax u socdaan maxay yihiin xasan waa runtaa muddan jooga sanadii dheeraada dalka dhan markaad ka fiirisid runtii hore u socdaa oo markaad magaalada fiirisid ama dalka aad fiirisid ama isku socodka ama is-aaminaada ama ganacsiga ama muxuu ahay dhaqdhaqaaqa dadku waxaad soo kaba shaxeo ganac jirto laakiin waxaad moodaa hadda sidii doorashada walwalkeedu u yimi ama covid muxuu ahay usoo saameeyey dalkii in rajadu runtii ay aada u yar tahay ood mooday dadkii dad badan inay ka baxayaan ay ka tegayaan oo de weliba covidka ugu daran muxuu ahaa waxaa ugu daran oo dalka aan dhihi karno dalkeena dhibaatada waa ku haysaan waa siyaasadaas power striggleka ah ama loolanka awoodeeda oo doorashada ah oo dad badan oo ay damaanayaan kuwa horey ugu fadhiyana ay rabaan inay dib ugu soo noqdaan oda hadda joogtaa ora dabcan de iyagoo ay fadhiyaan iyagoo laftoodii leedahin waxbaan qabanin kuwa cusub ay rabaan marka dalkii waxaad moodaa inuu waxa yareeyahay dan danihii gaarka ahay inuu uwada u wada dabran yahay oo dee danaha gaarka haddaan danaha gaarka aan laga gudbin oo dadka soomaaliyeed aan loo gudbin waxaan waa la wada leeyahay cid kastaa leh saamiileyaan nahay iyo sheeraan leenahay dadka soomaaliyeed sheer buu wada leeyahay cid aan wax ku lahayno ma jirto adaa kule anaa kule in la dhegeystaanaan xaq u leenahay marka waxaan leenahay marka aan cod dheer aan ugu leenahay cid kasta oo ma ha ahaato madaxda hadda xilka hayso ama qolada hadda muxuu ahay maqan oo banaanada jirto oo aan muddo cagajiidayay war dalkan iyo dadkaanu waxay u baahan yihiin idinkaa maanta mas-uul ilaahay idinka dhigay waana laydinku la xisaabtamayaa dalkana ma lahidin keligiin marka inaad tanaasushaan ood aamintaan in wixii tanaasulkaas idii kasoo baxo natiijo ah in ilaahay idii calfo si kasta oo layskugu dayo in muxuu ahay darajadan iyo mas-uuliyadda xilkana ilaahay baa u doorta dadka ma laakiin haddee ma aha in qof walba qorshadkiisa gacantiisa uu rabo inuu ku samaysto ama si oo isaga wax u dabaqo inuu guul lagu gaara marka waxaanu rajaynaynaa guul hadda soomaaliya horey u socotaa runtii rajo fiican ay leedahay laakiin waxaad moodaa in caqabadaan hadda jirto iyo briiskan maanta jira inuu u baahan yahay tanasul isfaham soomaalinimo walaaltinimo iyo in kalsooni lagu qaado in dadka soomaaliyeed fursad la siiyo in doorashadooda la dadejiyo si dhibaatada u dhammaato ciddii soo baxdana lagula shaqeeyo walow aan walwal qaba aniga oo aan cid kastoo soo baxdaba soomaaliya inayna la shaqeynin mararka qaarna aada isleedahay dadka soomaaliyeed hadii hadii d n a-ga dowladnimo laga baari lahayo d n a-gooda maba laga helaayo imaarti muxuuaha dhibco dowladnimo inayna d n a-gooda ku jirin ayaga muddo qabiil iyo kusujeceel iyo wax lamida insha allahu taala guud aan rajaynayna kaasina waxa uu ahaa cilmi faarax nuur webi oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho